إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadka shacabka ah ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan deegaanadii gobolka shabeellaha dhexe ee laga saaray askarta dowladda federaalka dowladda federaalk ayaa markii ugu horeysay qirteen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay dhul baaxadle oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay guutada istishaadiyiinta oo kaalin weyn ku leh dagaalka lagula jiro ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka koox burcad badeed ah ayaa la sheegay in doon laga leeyahay yeman ay ka afduurteen xeebaha soomaaliya dhaktar ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda turkiga ay buwab ku hayso badda soomaaliya maamulka ay dowladda xabashida etoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa waamir adag ku soorgay dadka dhisan ayaa guryaha ee ku dhaqan magaalada jigjiga maktabka dacwada ee degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo xiray dhallinyarada ku nool deegaanka jawaarey warka dibadda dhegeystayaal duhurnimadan waxaa ugu waaweyn booliiska sweden ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen rag qorsheynaya inay weeraraan safaaradda yahuudda ee dalkaas intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haatanna u diyaar garoob ah iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo sabtiya taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan laba iyo labaatanka bisha labaad ee februari sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan dadka shacabka ah ayaa bilaabay inay dib ugu soo laabtaan deegaanadii gobolka shabeellaha dhexe ee laga saaray askarta dowladda federaalka wariyaheena maxamed ciise ayaa safar ku maray shabeellaha dhexe waxaana la xiriiray cabdulfataax maxamed qaasim filibiin cabdifataax oo haddaan kaala waramo waxa dalka shabeellaha dhexe iyo meelihii ay dagaalada ka dhexeen jawiga waa uu degan yahay wallow ciidamada dowladda federaalka ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ah inay meesha iskaga guuraan ama meelaha qaar ay ka tagaan xaaladda hadda jawiga waa uu degan yahay dadka shacabka ah waa ay soo laabanayaan magarat meelaha dadku ay kusoo laabanayaan maxaad nooga sheegi kartaa deegaanada deegaanadaasi waxaa kamid ah cali fooldheeraa kamid ah waxaa kaloo kamid ah ceelbaraf albarf wallow dadka aysan ka tegin balse mujaahidiinta aad ay usoo dhaweeyeen markay mujaahidiinta soo galeen waxaa kamid ah califool dheere caadley meeshas dhan oo dowladda federaalka laga kiciyo ciidamada mujaahidiinta ila wareegay dadka way kusoo laabanayaan mujaahidiinta soo dhaweynayaan magarad
waayahay
haddaan kuu si raaciyo meelaha dadka sida aadka ay usoo laabanayaan sidoo kale waxaa kamid ah daarunicma oo dadka ay aad usoo laabanayaan waagii kow ciidamada dowladda federaalka ay tageen halkaasi dadka waa isaga qaxeen balse hadda marka mujaahidiinta ay la wareegeen dadka qeybqeyb ayay usoo laabanayaan ma garat ka waran hadda safar ayaad ku maraysaa gobolka shabeellaha dhexe deegaanadaas qaar inaad tagto ayaa laga yaabaa sida aad ii sheegtay oo qorshuhu yahay hase ahaatee ma jiraan dad mas-uuliyiin ah ama waxgarad aad la kulantay ilaa iyo hadda inta aad socodka ku jirto
ha way jiraan cabdifataax waxaa hadda garabkeeda taagan macalin faraweyne oo ka tirsan nabadoonada gobolka shabeellaha dhexe asaana noogu wara bixinayo gobolka iyo sida xaaladda ay tahay aad baad umahadsantiin idaacadda alfurqaan aad baan horta usoo dhaweynaynaa guulahan allah subxaana watacaala ayaana u tiirinaynaa uma kadib waxaan u tiirinaynaa mujaahidiinta aadka dhiigii hore dhacaankooda ugu bixiyey ee u horay naftooda iyo dhibna u maray khayr allah ku siiyo fatuuxaadkan iyo xamladan weyn oo ilaahay subxaana watacaala gaalada uga qaaday gobolka shabeellaha dhexe oo guusha weyn ay kusoo hoyatay oo la dhihi karo maanta meel u dhiman waa ay yar tahay ma garat
waa gartay khayr allaha ku siiyo aad baan u faraxsan nahay haddaan nahno qabada saad maqlaysana jiidda aan joognaa iyo furmihii laga kiciyey ee gaaladii aad i aad ayay shacabkana moogtahay calamo qoyan ugu xiran yihiin takbiirta loo qaadayaa haddii aad reer mog tahay qof aan jooga loogama sheekayn karo aad iyo ayaa aad iyo aad iyo xaalku u wanaagsan yahay luqabadana u taagan tahay shacabkana u taagan yahay ilaahay subxaana watacaala maahin cidkaa looga mahadcinaana ma jirto nimankii tiihaa ku dhacay halkii rooraya halaa ka daba rooraya ilaahay subxaana watacaala ka dhigay meelihii laga kiciyo waa ay ka kaceen meelo kale waa ay ka raran yihiin wax badanaa jira mi hadda ay joogaan sida aadabaa loo kana ayagana baabuurtaa u raran haddaan lehay way ka carareen meelnaga nuur duglay taagiina haddana lehay aad baa xaalku u degan yahay meelihii mujaahidiintu ay tageen oo raadaaro nicma ay kamid ahayd oo kawsar ay kamid ahaydna aaday u wanaagsan tahay xaalkeedu dhulkaas calikool dheer iyana ayada lagama sheekayn maayo ninkaada kolleytaba ka dargay calikool dheere caali albaraf ayada sida loogu soo dhaweeyey nimanka la yidhahdo mujaahidiinta iyo ragga muslimiinta boqolkiiba boqolaa loogu soo dhaweeyey khayrkuna aada u baldaaran cidamana ilahay inoo dhamaystiran ka rajahayna insha allah insha allahu tacaala dhegeystayaasheena waxaan waxaan ogeysiinaynaa in wixii wararaya kasoo kordha gobolka shabeellaha dhexe inaan dib insha allah nula soo socodsiin doono biidni illah dowladda federaalk ayaa markii ugu horreysay qirtay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegteen dhul baaxad leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa farxaan cali cabdulaahi xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku fidisay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxa uu tilmaamay in duulaankii xoogganaa ee ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe ay guulo ka soo hooyeen dowladda federaalkana laga itaalroonaaday wuxuu kaloo sheegay in dowladda federaalka ay ku guuldareysatay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka saarto deegaanka beerayabal halkaas oo dhowr jeer lagu soo jebiyey ciidankooda laguna gaarsiiyey khasaaro lixaad leh waxaad ogtihiin shalay dhul baaxaddiisa inta ongoonto ay la eg tahay ayaa nimankii nabaddiidka ahaa ee al-shabaab ay hal mar la wareegeen markaas ay dhulka saas dagaalkaas ugu socdo ee dhulka intaas la eg nagala qabsanaayo oo dadkeenna sharafta lahaa muxuu ahaay dee qof la qabsaday waa qof laga xoog badiyey la laaynayo ceel barafaa la qabsaday waxaa la qabsaday magaalooyin degmooyin oo hiir shabeel ka tirsan aniga hiir shabeellaan kasoo jeeda ayaa la qabsaday hore waxaana u ogeen beerayabaal iyo dhulkii beledweyne in laga saari layaho lala rafaatimayo nimankii nabadiidka ahay bal ninka badbaadin waaye afartan kilomitr meel noo jirta qaar shabaab laga badbaadin waaye qaar meydkooda loo qaadi waaye deegaanka ayaa waxaa la rabaa in doorasho qof iyo codda laga qabsado kadibna lagu guuleysto bismi illaahi raxmaan raxiim wax lala yaabo wax isqaban karaba wax isqaban karaba oo caqliga bilo-aadankaas ogolaanaya ma waxa uu sidoo kale ka hadlay hadalkii ka soo yeeray wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalk ee ahaa inay guul tahay in saraakiishii muqdisho ku dhibaateyn jiray dadka iyo siyaasiyiinta ay u diraan furimaha tilmaamayna qaar ka mid a saraakiisha dowladda federaalk ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku laysay dagaalada anigu maba qababa nimankan hadda maanta dowladda haysto in dhul la difaacay iyo in ciidan la dhisi iyo dariimkaa maba hayaanba sababtoo caw dhoweeto waxaan dhegaysanaya xisbiga u b d oo shiraaya oo laleeyahay saraakiishii idin dhibi jirta ee maalin walba waddooyinkii idinku xabadaynaya waa dheereynay dhulka shabaabka lagu dagaalamo ahaangeyni dibdibba idin dhibi maayo war bal ka warrama raggii saraakiisha oo magacooda haddaan idiin sheego oo xasan tuure oo ka mid ahaa oo shataqey ka mid ahaa oos ka mid ahaa ninka la yidhaahdo muxuu shaahmacaba ka mid ahaa oo suulnugu ka mid ahaa oo la yidhi saraakiishaas waa masaafurinay waxaan geynay meesha shabaab lagula dagaalamo meeshayna ku laamayn caloolxumo ka weyn oo qofka bilo-aadanka uu maqli lahay maa jirto ninkaas ma laga sugaa marka inuu shabaab naga difaaco oo uu difaaco muxuu ahay dhulka shalay la qabtay oo muxuu ahay uu dalaalo oo dadka dhiirigeliyo ma laga sugaa ma laga sugaa maya waay su-aasha khatartii ugu weyneedaan ku jirnaa afartan kilomitiraan noola jiraa si kastaba xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxaa mar walba oo looga guulaysto dagaalka ay kula jiraan al-shabaab dhaqan u ah isqabqabsi iyo eedeymaha ay dhexdooda isu jeedinayaan taasoo khubarada takhasuska u leh arrimaha militarigu sheegayaan in tani maragmadoonto u tahay in dowladda federaalk looga itaalroonaaday saaxada dagaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay guutada istishaadiyiinta oo kaalin weyn kuleh dagaalka lagula jiro ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka warbixin umartaas ku saabsan waxaa inoo qaadadhigaya cabdulfataax maxamed qaasim sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu si qoto dheer uga hadlay kaalinta naftoodwarayaasha xilli uu ka qaybgelayay barnaamijka guutada istishaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya qaybtiisii ugu dambeysay oo xalay ka baxday alfurqaan sheekhu wuxuu hoosta ka xariiqay in guutadan ay dowr muhiim ah ku leedahay geylanka ka aloosan geyiga soomaaliya ee ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin baarka ugu sarreeya jihaadka si la mid ah sida jihaadkuba uu u yahay fikta sare ee islaamka alxadiidu camaliyaat istishhaadiyiin xadiidun duu sujuun kelimaadku ma wasfin karaan nafhurka iyo dadaalka ay ku bixiyeen jihaadka dafciga ah ee maanta ka aloosan geyiga bariga afrika iyo guud ahaan furimaha dagaalka u dhexeeya islaamka iyo cadowga islaamka haddii uu jihaadku yahay dirwatu sanaami alislaam iyaguna jihaadka ayay u yihiin dirwada ugu sarraysa ma arag qof ka jecela kulanka allaah mana arag dad uga dadaal badan raadinta raalli ahaanshaha allah subxaanahu wa tacaala sheekhu wuxuu guutada istishaadiyiinta ku tilmaamay inay yihiin dad cibaado badan qur-aan akhriska joogteeya waajibaadka ilaaliya sunanta ku dadaala dikriga allahna uu afkooda ka qoyan yahay wuxuu yidhi inkastoo ay ku dadaalaan in cibaadaadkooda ay siri ka dhigtaan haddana waa dad ikhlaaska acmaashooda laga dhex arkayo afcaashooda ay ku xanuunjinayaan cadowgooda bal waxaan ogaanay oo dhowr jeer aan tajrubo ahaan u aragnay in walaal walba inta uu ka cibaado badan yahay walaalihiis qaarkood ay camaliyaadkooda usii kala barako badan yihiin hadday tahay xagga idqaanka camaliyadda iyo khasaaraha iyo saamaynta ay cadowga u geysanayso intaba wuxuu intaa ku daray sheekhu naftoodwarayaashu inay yihiin dad ikhlaaskoodu badan yahay ma arkaan guusha ay soo hoysay tadxiyadooda iyo nafta ay bixiyeen mana ahan wax ay adduunyo ku raadsanayaan oo cujbi uu ku geli karo sidaasi waxaa yidhi sheekh mahad isaga oo soo qaatay mid ka mid ah tusaalooyinka ugu dhow ee arrintaa laga bixiyey wasfiga ugu dhow waxaa ka bixiyey walaalkeen abudujaana alkhurasaani taqabalahu allah oo yidhi tarakuu shifaa'a asuduuri fi ddunyaa lishifaa'i asuduuri fi alaakhira yacni laabqabowsiga ay adduunyada ku arki lahaayeen waxay ka doorteen laabqabowsiga ugu horreeya aakhiro ee ah jannada iyo xuurulcaynta iyo martiqaadkuu allaah u diyaariyey waxay ogaadeen in ballaqaadkaay allaah ka haystaan uusan ku xidhnayn khasaarahay cadowga u geystaan iyo tirada ay ka laayaan balse waajibka saaran uu yahay inay naftooda geeyaan maydaanka oo allahna ka iibsadaan waxayna fahamkaas kala soo dhex baxeen qowlkii allaah ee ahaa falyuqaatil fii sabiili illaahi aladiina yashruuna alxayaata addunyaa bilaakhira waman yuqaatil fii sabiili illaahi fayuqtal aw yaglib fasawfa nu'tiihi ajran cadiima intaa kadib wuxuu sheekhu tilmaamay fadliga shuhadada iyo halka ay ka joogaan islaamka allaah wuxuu qur-aankiisa ku diiday in shuhadada la yidhaahdo way dhinteen marna wuxuu yidhi ha odhannina fii suurati albaqara oo lisaankiina ka ilaaliya ka dhigan marna wuxuu yidhi ha u malaynina fii suurati aali cimraan oo ah ha u malaynina oo qalbiga xitaa ka tirtira ayuu leeyahay waxaa isweyddiin mudan maxaa wasfigaas ah inay nool yihiin shuhaddada keliya loogu gaar yeelay culimmadu waxay leeyihiin waa dad soo ajiibay baaqa allaah markii loogu yeedhay waxa naftooda noolaynaya oo ah jihaadka qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuul idaa dacaakum limaa yuxyiikum waclamuu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuxsharuun sheekh abuucabdiraxmaan mahad warsame ayaa fariin gaar ah u diray guutada istishhaadiyiinta oo uu dowrkoodu aad u soo lixadsanayey sannadihii ugu dambeeyey kuwaasoo fuliyey weeraro waaweyn oo baajiyey qorshayaal dagaal oo ay damacsanaayeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka sidoo kalena daahfurayaal u noqday dagaallo taariikhda galay oo lagu kala baxay sida kuwii ka dhacay galcad rabdhuureh iyo kuwo kale oo badan waxaan leeyahay wiilashayda iyo walaalahayga aan jeclahay ee ka mid ah katiibada sharafka iyo cisiga istishaadiyiinta ansaar iyo muhaajiriinba da'yar iyo duqay intaba ilaahay ha aqbalo camalkiinna ikhlaasna ha idinkaga dhigo ilaahay ha ka aqbalo shuhadadiinna asradiinnana allaha soo daayo dhaawacyadiinna iyo bukaanadiinna allaha caafiyo waxaa inoo ballan ah oo aan isku wada dhaarsannay labada wanaag midood inuu allahna oofsado innagoo ku taagan jidka allaah ama inaan ummaddeenna islaamka aan gaarsiinno guul iyo gobonnimo iyo inay ku soo noqoto dowrkii ay kaga jirtay hoggaaminta dunida iyadoo kor u sida calanka tawxiidka فابشري أمة الإسلام فالنصر آت فجره لاح في الآفاق طلقا يجوبا وانتهت حقبة الطغيان والحكم جبرا دون عود تهاوت للزوال غروبا
intii uu socday barnaamijka guutada istishaadiyiinta iyo geylanka soomaaliya ee uu martida ku ahaa sheekha waxaan helnay xog ah in naftoodorayaashu yihiin dadka ay ugu necab yihiin shisheeyaha waana dadka ugu badan ee ay ka baqaan marka la eego qaybaha kale ee ay jihaadiyiintu ka kooban yihiin ugu dambayntii arrimaha ay la gaarka yihiin mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid ah inay leeyihiin guutada istishhaadiyiinta oo ah ciidan soo majeystayaal ah oo fuliya howlgallada gaarka ah kuwaasoo beegsada goobaha aadka loo ilaaliyo ee aan la geli karin hawshooduna waa inay khasaare lixaad leh gaarsiiyaan cadowgooda iyagana la dilo si ay u gaaraan yoolka shahaadada koox burcad badeed ah ayaa la sheegay in doon laga leeyahay yemen ka afduubteen xeebaha soomaaliya waa kan maxamed qaasim oo warkan inoo akhrinaya sida ay daabacday warbaahin laga leeyahay dalka yemen waxaa saacadihii lasoo dhaafay weerar afduubasho ah xeebaha soomaaliya lagu geystay doon laga leeyahay dalka yemen oo kalluumaysi sharci darro ah ka waday xeebaha soomaaliya war ka soo baxay ciidamada midooda yurub ee duulaanka ku jooga xeebaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in kooxo burcobadeed ah ee meel ku aadan xeebaha magaalada eyl ee waqooyi bari soomaaliya ka afduubteen doon laga leeyahay dalka yemen oo ah nuuca kalluumaysiga war ka soo baxay ciidamada midooda yurub ee ku sugan xeebaha soomaaliya waxaa lagu sheegay in ay wadaan baaritaano dheeri ah oo lagu ogaanayo afduubka loo geystay doonta iyo halka ay la aadeen kooxda afduubatay waa afduubkii labaad oo muddo toban maalmood gudahood ah xeebaha soomaaliya loogu geysto markab ama doon laga leeyahay dalka yemen kuwaasoo sifo sharci darro ah uga kalluumaysanayay xeebaha soomaaliya sanadkii tegay ee laba kun labaatan iyo afarta waxaa xeebaha soomaaliya laga diiwaangeliyey toddoba dhacdo oo la xiriirta afduubka maraakiibta shisheeye waayihii ugu dambeysay waxaa soo kordhay weerarada ay xeebaha soomaaliya ka geysanayaan dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo badankood ahaa kalluumaysato ay u awood sheegteen maraakiibta shisheeye ee ku sugan xeebaha soomaaliya waxayna ay dantu biday inay ishubeeyaan maraakiibta shisheeyahana afduubtaan sidaba ay marar badan ku doodeen dhallinyaradan oo qaarkood warbaahinta la hadlay dhakhtar ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda turkiga ay boob ku hayso badda soomaaliya cabdulkhaaliq maali cabdiweli ayaa warkan inoo akhrinaya doctor mukhtaar oo ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda turkiga ay boob ku hayso badda soomaaliya dowladda federaalka ee heshiiska u saxiixdana aanay wax xog ah ka haynin shaqooyinka ay dowladda turkiga ka wadato xeebaha soomaaliya wuxuu tilmaamay in nin turki ah oo u dhaqmo sidii gabrihii etoobiyaanka ahaa oo kale uu ku sugan yahay magaalada muqdisho wixii uu doonana samaysto taasina ay tahay arrin lala yaabo oo khalad ah waxaa dalka joogi jiray nin la yidhaha gabre oo etoobiyaan ah waxaa marka hadda shiliga waxaan ku idhahdaa xerada xalalo jooga nin gabrihii maxaan ku idhahda turkiga ah jooga oo maaragta soomaaliya fadhiyaa jira oo amarkiisa aan la diidi karin sidii maxaan ku idhahdaa gabrihii etoobiya oo kale marka waxa weeye waxaa kaloo jira safaaradda turkigu waxay ka furan tahay maxaan ku idhahda degmada shaangani ayay maxaan ku idhahdaa degmada cabdicasiis ayaa ayaa la siiyey safaarad weyn oo badda badda ayaa laga siiyey waxa weeye sidoo kaleeto waxaa badda laga siiyey safaarad qadara laga siiyey waa xaaraan saxna maahan safaaradaha in badda loo dhaweeyo waa mamnuuc waa waxaan jirin waxa weeye marka arrintaasi waa arrin aan laga fiirsan dadaan diblomaasiyadda aqoon iyo maaragta dhaqankii soomaaliyeed ayaa baddii geeyey badda hadda meesha safaaradda ay ku taalla turkigu habeenkii ciidamada turkiga ay yimaada gujiso ay wataan waa soo degaan waa casheeyaan waxay rabaanay ka sameeyaan wuxuu sidoo kale sheegay doctor mukhtaar in dowladda turkiga ay boobayso khayraadka kala duwan ee ku jira badda oona xog ka hayo in magaalooyinka turkiga meel la kala geeyo la la'yahay kalluunkii ay caanka ku ahayd dadka soomaaliyeed oo laga helo xeebaha soomaaliya oo keliya ayaan dhaweed waxaa loo yeeray dowladda turkiga ayaa xasan sheekh tayim isagoo keligiisa wuxuu yihi badda soomaaliya ayaan ku wareejinayaa baddii waxaa la moodaya waardiya inay ka noqonayaan laakiin waxay noqdeen kuwa baddii maaragtay lagu daayo ayagu jooga wax walba ay ka baaraan sidaan ay baaraynaa ay yidhaahdeen waxaa gabad turki joogta ay ii sheegtay malaygii soomaaliyeed oo la yaqaano in turkiga meel la geeyo la kaalaa yahay malaygii ay dhabanayaan wax walba ay qaadanayaan shidaalkaay qodayaan cidna ma oga meelaha ay ka qodayaan cidna uma calaamaysana niman joolajia lama socdaan xog lagama hayo soomaalidii waa dadkan xamar joogo qabiilka iyo balaayada u kala baxayo ayagaa isku mashquulsan turkiga ayaa kaalin weyn ku leh boobka khayraadka soomaaliyeed ee dhex eegaaga badaha soomaaliya taasi beddelkeedana dowladda federaalka waxa ay si bareer ah ugu wareejisay dowlado shisheeye kuwaas oo maanta si muuqata u gurta khayraadka ummadda soomaaliyeed maamulka ay dowladda xabashada etoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa waamir adag ku soo rogay dadka dhisanaya guryaha ee ku dhaqan magaalada jigjiga faahfaahinta warkan waxaa la diyaarah mubaarak cumar iyadoo horey dadka ku dhaqan magaalada jigjiga ay la daaladhacayeen dhibaatooyin isugu jira dil iyo xarigu ay kala kulmayeen maamulka ay xabashadu ka dhistay magaaladaas ayaa waxaa haddana lasoo warinaya in awaamir cusub lagu soo rogay bulshadaas dadka guryaha dhisanaya ayaa waxa uu maamulka xabashadu ka dhistay jigjiga ku soo rogay inaysan guryaha marin karin ringi aan ahayn midka uu u qorsheeyey maamulka waxay sidoo kale ku hanjabeen inay jiraan awaamiir kale oo dhibaato ku ha bulshada kuwaas oo ay soo rogi doonaan sida uu sheegay qadar budul ismaaciil oo ah maayar ku-xigeenka magaalada jigjiga ee gumaysato xabashada etoobiya isagoo sheegay inay qorshahan u suu dhiibay habiye axmed saan wada ogsoonnahay waxaa hadda muddo socda mashruuc laga hirgeliyey caasimadda jigjiga oo loogu magac daray jigjiga corridor development oo hindisihiisa uu lahaa leeyahay prime minister abiy axmed ee hadda talada waddanka haya mashruucan waxaa laga bilaabay si guud waddankan etoobiya soddon iyo kow magaalo caasimadda jigjiga waxay ka mid tahay soddon iyo kowda magaalo deegaanka soomaalida gaar ahaan waxaa lagu tijaabiyey caasimadda jigjiga arrintan waa arrin guud oo si guud waddanka looga wado gaar ahaan caasimadda jigjigana hadda waxaanu ka bilownay bulshada annaga oo ka codsanaynaa inay ranji isku eeg mariyaan dhismayaasha marka walaa ranji keliyata maaha waa qorshayaal badan ayaa loogu talagalay in lagu qurxiyo kolley bulshadu gubi ahaan inayna ku qancin ku qanacday waa mid annaga noo taallo oon ogaan doono muddooyinkii lasoo dhaafay etoobiya ayaa sii kordhisay boobkii oo dhac ay u geysanayso dadkeena soomaaliyeed ee degan dhulka ay gumaystaan iyadoona u maraysa maliishiyaadka u aqdaamin ee ka arrimiya dhulkaas maktabka daacwada ee degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowro soo xiray dhallinyarada ku nool deegaanka jawaarey maxamed muude axmed abuu muslim ayaa warkan inoo ambaqaadaya
dowradani ayaa loo soo gebagabeeyey dhallinyarada deegaanka jawaarey oo ka mid ah deegaanada hoos imaanaya degmada saakow wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dowladani diiniga ahayd ayaa soo qabanqaabiyey maamulka degmada iyo maktabka dacwada iyada oona dhallinyarada ka faa'iidaysatay dowladani diiniga ahayd ayaa gaarayay konton dhallinyaro inta ay soconaysay dowladani diiniga ah dhallinyaradani waxay ku qaateen duruus kala duwan munaasabadii lagu gunaanadayey dowladani waxaa goobjoog ahaa culamaahudiin salaadiin ugaasyo iyo marti sharaf kale oo deegaanka jawaarey ka soo qayb galay ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay mid ka mid ah culimmada ka soo qayb galay xiritaanka dowladani kaas oo la hadlay dhallinyaradii ka faa'iidaysatay dowladda sidoo kale waxaa isna goobta kelimaad ka soo jeediyey ugaaska beysha eelaay ugaas abuukar maddaahir macalin isaga oona dhallinyarada kula dardaarmay waxaad qaadateen in aad ummadda ehelkiina gaarsiisaan ayuu isna kula dardaarmay marka insha allahu tacaala dowladan oo saddexda beri aan hadda aan noo dhammaatay maanta cimriga horta wax iska yar waay waxaa laga yaaba maalinkii kow naloo qabanayay naf iyo shaydaanayna intaasoo maalmood ma adiga meeshan joogi karta haddana maanta wixii wayba iska dhammaadeenba ha sidan qoraxan saaka u soo baxay hadda gabal u yahoo kale wixii soo socdoo dhan wax iska kooban waay waxaa la rabaa marka dowlada aan qaadanay cilmi badan baan ku qaadanay naga maqnaa inaan ku camal falno dhallinyaradii haddaha kahaas inila ka mashquuliya ilaahay idin sheeg inuuna diinka ka mashquuliyaan diinta ka mashquuliyaan ulaada jihaadka in sheegaan ma in sheegane welwelbo oo aakhiradiyo walantaraaso in sheegana wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xiritaanka dowladda warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay wax ka weydiisay dadkii ka faa'iidaystay dowladani anoo magaaga ilaahro cabdiraxmaan maxamed rashiid oo ah kajeeda deegaanka jawaarey waliba niin socotay dooro dooradaas soo socotay muddo saddex maalmood ah dooradaas waliba qaadanaya asharo kala duwan sida kow alqur'aan alkariim lama atawxiid saddex asalaa afar alwaraa walbaraa maktabka dacwada iyo maamulka degmada saako toddobaadkan ayaa soo gebagabeeyeen afar dowraad oo ay u qabteen bulshada muslimka ah ee ku dhaqan degmada saako iyo deegaanada degmada hoos imaanaya
warkan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah alfurqaan iminkana warka dibadda booliiska sweden ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen rag qorsheynaya inay weeraraan safaaradda yahuudda ee dalkaas booliiska waddanka sweden ayaa maalintii shalay oo jimco aheyd sheegay inay saddex nin ka xireen meel u dhow safaaradda yahuudda ee stockholm kuwaasoo looga shakiyay inay isku diyaarinayeen inay weeraraan safaaradda yahuudda telefishinka tv-ga afraad ee dalka sweden oo soo xiganaya eelwaradyoon la magacaabin ayaa xusay in saddex nin looga shakisan yahay inay qorsheynayeen weerarkan ka dhanka safaaradda yahuudda wararkan ka helayna waddanka sweden ayaa intaa ku daraya in xarigga uu ka dhacay meel u dhow safaaradda balse aysan jirin gudaha xarunta lafteeda mana jirto ilaa iyo haatan faahfaahin dheeraada oo laga bixiyey iyadoo haweeney u hadashay dalkaasi ay tilmaamtay in hadda wixii ka dambeeya dadkaasi su-aalo la weydiin doono sanadkii hore booliiska sweden ayaa kordhiyay tallaabooyinka lagu adkaynayo ammaanka ku aadan danaha yahuudda ee dalkaas kadib markii toogasho ka dhacday meel u dhow safaaradda sahiinada warkii dhegaystayaal duhurnimadan idinkaga imaanaya oo sabti ah warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inagaynta haddaba ciddii warkeena duhur seegtay waxay dib uga daalacan kartaa bartaynu internetka ku leenahay radio alfurqaan dot net